kulankan oo si wada jirayo hanqaban qaabiyan wasaaradda shaqadiyo naarimo bulshada iyona hay-adooyinka kula sheegayo shaqo abuurka waliba lanku hadalaya baahiyo shaqo la-aantaee dhallinyarada iyona sidii korlanka qaado lahay shaqooyinka farsamada gacanta walina se laha ka gebagabeeyey magaalada hargeysa qaarkumada madayaalka hay-adooyinka ah waliba iyo ku hadaleen talooyinka shaqo abuurka waana lan sameeyi karo bulshada somalilan waxaa la rabaa in dhinacyada laga joogsado oo la wada fuliyo fulintiisa dhinacyada laga joogsado hay-aduun uma taalo wasaarad keliyana uma taalo dhammaanba maca brivate sectorka inaa maxaydanay dhinacyada laga joogsado waxaad moodaa weli inaynu taylorinkii iyo de waxyaabihii hore weli aada ugu dheganahay
waxaa kaloo muhiima iyadana in wixii ka soo baxay lagu camal falo oo cid walba oo xirfad noocaasa bixinaysa maanta wixii ka dambeeya ay eegto ama ay dix raacdo xog ururintan wixii ka soo baxay cidda xagga dawladda ka socotay wasaaradduhu ay ka goob yihiin ay ku dabagalaan inay isticmaalayaan wixii ka soo baxay riboortka
marka waxaan u baahanay markaa dadka inaanu xirfaddii looga baahnaa barno inagoo marba baahida suuqa ku salaynayna daraasaddiina runtii joogtay noqon doontaa marba waxaa la eegi doonaa sida wax u soo baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadin iyo cid kastoo ka qayb qaadatay care iyo save the children oo muddo dheer ka shaqaynayay markaa waxbarashada iyo xirfadahana aad iyo aad baan u ammaanayaa axmed xasan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadiiyo na arrimo bulshada iyo sheegay in xirfado la bari dhallinyaradiiyo in haanayo kukumaaramayaan in shaqooyinyoo ku sugan wasaarado
kusoo gebagabayno daraasaad ama asesman baahida suuqa shaqada gaar ahaan qeybta farsamada gacanta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa hay-adaha care iyo save the children oo qeyb lixaadle ka ah fursaddan maanta aynu halka usoo bandhigayno waxay ka mid tahay dadaalada wasaaraddu ay ugu jirto dib u habeynta shaqada iyo baahida suuqa shaqada dhowaan waxaad la socoteen inaan magaalada boorama aan ku qabanay carwada shaqa abuurka qaranka taasoo iyadna qayb ka ahayd dadaaladaasi oo runtii fursad siisay in ka badan siddeed boqol oo qof oo dhallinyaraa inay fursad shaqo ay ka helaan goobtaasi annagoo weli taa ku guda jirna ayaan waxaan dhowaan soo gebagabayn doonaa xeerkii intershipka oo processo isna kulankii ugu dambeeyay aanu qaban doono gudbin doono golaha wasiirada dadaaladaasi gebigooguba waxay qeyb ka yihiin sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo daraasaddan maantaan halkan ku joogno oon commit garaynayna inay noqon doonto mid aan sideeda ku fulino waxyaabo fara badan fara badan fara badan baa ka soo baxay baahida suuqa shaqada taalla halkan waxaan u malaynayaa inay ku dheeyihiin xarumihii tifet centrisku iyagana waxaan kula tardaanmayaa inay daraasadda iyo baahidaa ay iswaafajiyaan oo qayb ka noqdaan fulinta daraasaddani ayso aynu halkan kusoo bandhigna kusoo gebagabayna